إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo shalay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhana shisheeyaha soo duulay iyo ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya ruux soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka maraykanka faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya haweenay caruur badan haysatay oo lagu dilay waddanka jabuuti xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis kala dhex dhigay jufooyin ka tirsan beelaha xawaadle iyo habargidir oo u dhexeeyay khilaaf iyo colaad muddo dheer soo jirtay dowro socotay muddo bil ah ayaa walaayada islaamiga ah hiiraan loogu soo xiray kaatibiinta maktabka sekada ee degmooyinka walaayadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaana ka tirsan walaayada islaamiga ah ee bokool ka bilaabay wejiga saddexaad howlaha raashin qaybinta ee loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen warbixin cusub oo soo baxday ayaa daaha ka fayday afduubka iyo dilalka ka socda dalka kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay iyo xalay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha soo duulay iyo ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya haddii aynu ka hormarno gobolka shabeellada hoose ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhigga ciidamada ugandha ku leeyihiin deegaanka buulacalow ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo fariisin ku lahaa deegaanka beriire oo dhaca duleedka magaalada afgooye weerarada ka dhacay shabeellada hoose ayaa waxay ku soo aadayaan xilliga baldhicii shalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen magaalada buulamareer halkaas oo isaga farxadeen ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo u farxaday dhinaca duleedka magaalada buulamareer oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada ugandha waxaana guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saldhiga ugandheeska halkaa ku lahaayeen ku weerareen tiro madaafiica kuwaas oo ay wararku sheegayaan inay gudaha u galeen dhanka galgaduud ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda waddanka jabuuti weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii shalay guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiic ku garaaceen deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland waxaana ku dhaawacmay sagaal askari oo ka tirsan ciidamadii weerarka lagu qaaday ruux soomaali ah ayaa lagu dilay waddanka maraykanka cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaas faahfaahinaya wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa sheegaya in muwaadin u dhashay waddanka soomaaliya lagu dilay gobol ka tirsan dalka maraykanka rag u hubaysanna oo aan weli heebtooda la aqoonsanin ayaa magaalada portland ee gobolka oregon ee waddanka maraykanka ayaa waxa ay ku dileen nin soomaaliya u dhashay oo lagu magacaabi jiray shaani maxamed shaani maxamed ayaa ahaa ganacsado ka shaqaysta gobolka oregon wuxuuna ahaa darawalka gaadhi weynna way leedahay shirkad ka howlgasha gudaha gobolkaas ciidamada booliiska magaalada portland ayaa wada baaritaano ku aadan dilka loo geystay shaani maxamed shaani ayaa dunyada kaga tegay sideed caruur ah iyo sidoo kale hooyadood soomaalida ku nool dalka maraykanka gaar ahaan gobolka oregon ayaa si aadaa dhacdadan u hadalhaya waddanka maraykanka iyo sidoo kale waddamada reer galbeedka waxaa ka dhaca dila loo geysanayo soomaalida waddamadaas ku sugan faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya haweenay caruur badan haysatay oo lagu dilay waddanka jabuuti maxamed amiin ayaa ka warramaya fayruus maxamuud cabdulaahi oo ah hooyo haysatay afar caruur ah ayaa la sheegay in shalay lagu dilay gobolka cali sabiix ee waddanka jabuuti hooyadan oo da-deedu lagu sheegay soddon iyo laba jir ayaa dilkeedu dhacay kadib markii ay doonatay gargaar la sheegay inay bixinaysay hay-ad samafal oo turki ah waxaa iska dhaqan ah in markii dad tabaalaysan wax loo qabanayo uu yimaado buuq fara badan haddaba si buuq loo yareeyo ayaa ciidanka fureen rasaas noolnool taas oo ugu dambeyntii sababtay geerida hooyadan gabadha dhimatay hooyadeed ayaa baraha bulshada lagu faafiyey iyadoo taliska ka codsanaysa in carruurtii rajada ahayd ee ay marxuumaddu ka tagtay wax lagu soo taro xukuumadda jabuuti iyo madaxweynaheeda ayaa caan ku ah caburinta iyo leynta dadka shacabka ah halkaas oo ay u samaysteen xabsiyo qarsoodi ah sida kan gabood ee lagu tacdiibiyo bulshada rayidka ah iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda taliskaas waxaa xusid mudan in ciidamada jabuuti ay dhibaateynta dadka kala mid yihiin shisheeyaha dalka kusoo duulay goobaha ay joogaanna ay ka wadaan anshaxumo iyo dhibaateynta dadka shacabka ah dhowaan ayuu taliskaasi xabsiga u taxaabay taliyihii ciidanka booliska iyo wasiir hore waxaana marsii horeysay la shaaciyey in madaxweyne geelle oo taleefonka kula hadlaya taliyaha booliska isaga oo siyaasi kale ku handadaya inuu toogan doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa heshiis kala dhex dhigtay junfooyin ka tirsan beelaha xawaadle iyo habargidir kuwaas oo ay muddo dheer colaad u dhexaysay maxamed daahir ayaa ka warramaya xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ku guulaysatay in heshiiskan taariikhiga ah ay kala dhex dhigto jufooyin walaalo ah oo colaadi ay ka dhexaysay kuwaas oo wadadeg ah qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee dalka soomaaliya jufooyinkaasi ayaa laba ka mid ah waxa ay ka tirsan yihiin beesha xawaadle kuwaas oo kale ah agoon cabdalleh iyo cali madaxweyne jufada saddexaadna waa habar iji oo ka tirsan beesha cayr kulanka oo ka dhacay degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe ayaa gogosha waxaa lahayd wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaana ka soo qayb galay odayaasha labada beel wulaadda saddex gobol oo kale ah hiiraan shabeellaha dhexe iyo galgaduud odayaasha habar iji oo ka hadlay madasha ayaa ka ballan qaaday dhaqangelinta heshiiska waxaana odayaashaasi ka mid ahaa xaashi siyaad xaaji cabdi guraxan maxamed cashuur iyo maxamed cabdulle xuseen waxaan ballan qaadaynaa annaku haddaan nahay beesha habaraji inaan wilaayooyinka la shaqayno haddii midda galgaduudeed tahay hadday midda shabeelle tahay hadday midda hiiraan tahay hadday xarakada tahay waa la shaqaynaynaa nabadaas waa la qabanaynaa qofkii jebidaa annaka naga falaysa mina naga mid maaha qofkii jebida waxaan u sheegaynaa ummad ilaahay ou abuurta haddee yihiin inay qaataan inaysan dhib damba u noqon haddii ay ahaa weydo kii dhib la yimaad waraa meel u yaal wixii alla ka dhigo iyo wixii laga qabtana waa la arkaa odayaasha xawaadle ee goobta ka ballan qaaday dhaqangelinta heshiiska waxaa ka mid ahaa maxamuud xuseen maxamed aadan jirac muuse maalin siyaad iyo cabdixiiray bare haddii aan nahay beesha madaxweyne ciise curad baanu hay anugu waxaan ku ballannay inaan nabadda qaadanno soo dhowayno haragada kula shaqayno islaamka kula shaqayno colaadii aan dhul ka dhigno waxaa lagu heshiiyey in nabad la qaato oo leysdhex maro oo laysla dhaqmo oo laysla jiro nabaddaas waa qaadanay waa dhaqan gelinaynaa intaan ka gaarno haddii alla idmo wixii dhibaato ahoo soo noqdane waxaan la kaashanaynaa walaayada islaamka waaliga shabeellaha dhex sheekh cabaas abuu muxamed oo kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday xuquuqda deriska isagoo dhinacyada heshiiye ugu baaqay inay ilaaliyaan heshiiska taariikhiga ah ee laga gaaray colaadda u dhexaysay ikhwaanii derisaa tihiin sida hadda idinka muuqato heshiis wanaagsan oo aadna loogu farxay ayaa maanta la gaaray marka ilaalinuu rabaa in la ilaaliyo dirisnimada kheerka in lagu ilaaliyo marka balaayada marka waxaa la rabaa in la afafto afkeedii dhallinyaradaas oo qoryaha sidata oo labada qabiil dhex joogta qabiil ahaan u abaabulun wey masiibada dadka maanta meesha fadhiya waa odayaashii wey odayaasha waxaa la rabaa marka amniga ay qaadeen iyo ballanka ay qaadeen in maydaanka ama makaanka ay degan yihiin meeshii laysku haystay in laga dareemo sheekh guuleed abunabhaan waaliga hiiraan oo kulanka ka hadlay ayaa soo jeediyey in la iska ilaaliyo isku dhaca iyo waxa keeni kara isagoo geeska kala adkeeya in la oofiyo balamaha oo wixii tuhon iyo madmadow ah la isugu soo laabto oo aanan la degdegin waxa aan gaarnay oo aad ku heshiiseen oo adinka isku waafaqdeen oo dhiig la kala qaataa oo nabad la dhowra ah oo dhiig dambe oon la daadin ah oo isku xadgudub la-aan ah oo bay-ada iyo dhulka oo la dhowro ah yaan la ilaawin yaan la degdegin yaana isku dhicin warqadda waxaa idinkugu qoran aad isaga fiirsha baraag cusub ha qudina beer cusubna ha samaynina tuulo cusubna ha samaynina war cusub ha qodina jid cusub ha qodina ha samaynina ha qorina dhulkaa ilaahay oo aad deriska ka tihiin daaya siduu hadda yahay ha laiskugu imaado gardarrada waxay ka bilaabanaysaa cid wax sheekanayso waxbaad dib dhigateen walaalihiinna u dhiibteen oo ku saabsan qadiyadda dhulka sida uu yahay ha loo daayo qodobkaana waa dareensiin ugu dambayntii sheekh cabdullaahi abuukhaalid weliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka galgaduud ayaa dhankiisa sheegay in wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud ay si buuxda diyaar ugu yihiin fulinta qodobada lagu heshiiyey labada walaayo oo hiiraan oo wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo wilaayada galgaduud waxay diyaar u yihiin fulinta qodobada meesha laga akhriyey iyo si guud ahaan wixii laga heshiiyey inay fulintooda ayagoo ka aadan aaggaasi oo xarakada uga aadan inay fuliyaan ku wada shaqeeyaan in sha allahu tacaala diyaar ay u yihiin qeybtooda si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa marar badan ku guulaystay in ay dhammeeyaan oo heshiisyo ay ka gaaraan badmadow iyo khilaafaad soo jireen ah oo u dhexeeyey qaar ka mid a beelaha soomaaliyeed dowra socotay muddo bil ah ayaa walaayada islaamiga ah hiiraan loogu soo xiray kaatibiinta maktabka sekada ee degmooyinka walaayadaas maxamed muudey abumuslim ayaa ka waramaya dowradani oo socotay muddo bil ah ayaa waxaa loo qabtay kaatibiinta maktabka sakawaadka ee degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan muddadii ay socotay dowladda oo ahayd soddon cisho ayaa lagu bartay culuum sharci ah mid maadi ah gaar ahaan kombyuutarka iyo xisaabta raggii dowladda loo qabtay ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay ku barteen dowra soddon casho ayaan meeshaan ku qaadanay waxaana baranaynay cilmi nagu cusub iyo mid aan horay awalba maaragtay aan u ogeyn oo aan u bara jirnay oo naloo siyaadiyey halmidana laa barakeeye midda kale waxay ahayd kombyuutarka kombyuutarka ayaa maaragtay oo electri ah ayaa nala baray ilaahay baa ku mahadsan waxaa kaloo nala baray xisaabaadka sida akoontiga alxamdulilah markaan soo gelaynay iyo hadda waxaanu kala nahay laba weji ama laba qaab baan kala leenahay waxaa weyaan waxaan ka mid nahay ardaydii meeshaan ku baranaysay culuumta la sheegay ee noocyadeeda kala duwan leh ee ugu horeyso maaragtay qur-aanka kariimka ah tafsiirkiisa iyo maaragtay maadooyin kale oo maanta waxaa weyaan shaqada islaamka aada muhiim ugu ah qur-aanka tafsiirkiisa markaan ku hormaro maasha allah waxaa weyaan meel sare ayaan ka gaarnay alxamdulilah kulley macalimiintana juhdi bayna geliyeen barashada maaragtay kitaabka maaragtay tafsiirka ah kitaabkeena qur-aanka kariimka ah maaragtay muddo bil ah ayaan maaragtay aan kusoo koobnay barashada intaa ugu dambeyn sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo munaasabadda soo xiray ayaa u dardaarmay ragga dowladda qaatay waxa aad ku aadan tihiin waa qayb ka mida jihaadka aan ku jirnay waa qayb ka mid ah sidii ay ku soo noqon lahayd khilaafadii nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam waa inaysan xaggiinna dayacad ka imaan waa in shaqada aad islaamka ugu aadan tihiin allana waa idinkula xisaabtamaya dadka muslimiinta walaalihiinna waa idinku ogyihiin shaqadaas xaggiinna idinka dayacmin wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum sabirkiinni iyo dulqaadkiinni iyo muddadii ay haddee dowladda idin socoto bisha ahayd waa idinkaga mahad celinaya si gaara runtii waxaan ugu celinayaa walaalaha maktabka ka socday dhexe oo shaqadan ayagu muxuu ah mubaashirka ku ahaa aad baan ugu mahad celinayna jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum makaatiibta kala duwan ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa wadaa dowraad muhiim ah kuwaas oo sare loogu qaadayo aqoonta bulshada guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaano ka tirsan gobolka bokool ka bilaabay wejiga saddexaad howlaha raashin qaybinta ee loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen faahfaahin ku aadan maxamed ciise ayaa soo jeedinaya wejigii saddexaad howlaha raashin qaybinta loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa ka bilowday wilaayada islaamiga ee bakool meelaha laga qaybiyey waxaa ka mid ah garsweyne ee wilaayada bakool iyadoona la siiyey deeqdan raashinka ah boqol iyo lixdan qoys waxaa goobta raashinka lagu qaybinayay ka hadlay malaaqa cabdulaahi maxamed yare malaaqa beesha hadame kolley walimayelroogni geeka garsweyne iyadoo laga qaybiyo hay raashin ka qaybiyo hayte guddiga gurmadka abaaro oo xarakad shabaabulmujaahidiin iyadoo meel una shoogna naata garsweyne biyaajadii koowaadna anhayne biyaajadii lamaadna anhayne biyaajadii saddexaad ata iyo kulley raashin qiibin iyo gobolka ku dareera ilaahi subxaanahu wa tacaala mahadis bacadishe waliba aan mahadnagaane xarakad shabaabulmujaahidiin kadib waxaa halkaa dareenkooda ku soo gudbiyey qaar ka mid ah dadkii la siiyey raashinka magaagay faamayma madadhe ree magaalada garaswiin wey raashin ala qaadadaa igeeka walna ingergeeri ilaahay weynaa ingergeera sida kiish iyonay lama qulaw lama ruux waroysa ilaahay wiinahay muslimiintii hana siida mujaahidiinta al-shabaab ayaa xil iska saara bulshada ay maamulaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan warbixin cusub oo soo baxday ayaa daaha ka fayday dilalka iyo afduub ka qorshaysan ee ka socda waddanka kenya warbixintan oo ay soo saartay hay-adda amnesty international ayay uga hadashay dilalka iyo qafaalka ka socda gudaha waddanka kenya taqhriir dhowr buu ka kooban oo ay soo saartay hay-adda amnesty ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ee kenya ay ku lug lahaayeen dilal sharci darro ah oo dalka ka dhacay laga soo bilaabo sanadkii laba kun kow iyo labaatanka hay-addan ayaa waxay carabowday in la dilay dad gaaraya boqol lixdan iyo toddoba ruux oo kenyaati ah warbixinta ayaa soo hadal qaaday qafaalka aan kala joogsiga lahayn ee dadka loogu geysanaya magaalooyinka waaweyn oo xitaa ay ka mid tahay caasimada nairobi ilaa iyo hadda wax wara kama soo bixin dowladda kenya oo ku saabsan eedeymaha cusub ee loo jeediyey warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa